Diyaargarowga munaasabadda Ciid al-Adxa ayaa si weyn looga dareemayaa saylada xoolaha ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, taas oo uu ka jiro mashquul aad u xooggan, iyadoo dadweynaha ay si weyn halkaas ay uga iibsanayaan ariga, kaas oo ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda Ciid al-Adxa darteeda. Ganacsatada xoolaha iyo sidoo kale dillaaliinta suuqa ayaa sheegay in qiimaha xoolaha uu sare u kacay, balse ay weli markaasi jiraan dad badan oo diyaar u ah in ay iibsadaan si ay markaasi ugu diyaargaroobaan munaasabadda Ciid al-Adxa oo fooda inagu soo hayso. Ugu horreyn, qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha keenta saylada magaalada Kismaayo iyo dillaaliinta ayaa ka warbixiyay qiimaha lagu kala iibsado xoolaha ee magaalada Kismaayo.
markaan ka hadlo ciidan ciida hore ciidan maasha allah ciidda maanta toddoba waa bisha marka waxaa arkaynaa saasaanka maanta waa noo kow toddobada maanta galnay marka ariga aad u yimid marka iibsigiisana aad u badan yahay aadaa loo iibsanaa nafka birimida ah saddex milyan iyo saddex boqol sid- adag boqol iyo toban doolar kan kalena waa milyan laba milyan iyo siddeed boqol saasoo ariga qiimihiis wallahi maasha allah ciidan ciida hore ciidana aad ariga loo iibsanaa jaa maanta toddobada aadaa loo bilaabay iibkiisa aad u fiican yahay maasha allah ammaanna waa haysanaa iyo nabadgelyo maasha allah dadka lacagooda wataan ariga ninka mustaba- bacdiisu lacag ku wataa ku iibsana ammaankana aad u sugan yahay maasha allah alxamdulilah ilaah mahad iska leh ilaahana siiye ammaankan iyo nabadgelyadan aan wax ku gadanayn arigan ma- sanadan uu aad u fiican yahay ariga sana hore waqti oo wuxuu kusoo toosay abaar hadda roobka gugaan ku dhex jirnaa maasha allah hadda eri aad u cayilinaa la keena oo maasha allah eh eriga maanta aad u cayilin yahay oo dhaqan yahay iibkiisana aad u fiican yahay alxamdulilah ilaah mahad iska leh aniga waxaan nahay dulaal arigan kala gadaa qiimaha arafadii hore uu ariga qalay ahay arafadan waa hooseeya si aad ugu hooseeya arigan saaka waxaa lii gaaray min saddex milyan oo marse tan saddex milyan kan saddex milyan afartan min saddex milyan aa lii gaaray Dhankiisa, gudoomiyaha suuqa ayaa ka warbixiyay isbeddelka suuqa ka jira tan ayada ah suuqa maasha allah boqolkiiba boqol horta waxaa ilaahay mahadii ah amnigiisa boqolkiiba boqol ah tan kale iibka xoolaha ah wakhtiga arfaha la joogaa maasha allahu iibka si fiican buu u kala socdaa si aad oo aad u qurux badan ayay u kala socdaa wallaahi araf arafadii hore iyo arafadan way isu dhodhow yihiin maasha allahu neefkii xoolaha ee, maadaama da- dalka abaaro badan ay ka jiraan xoogoo neefkii aad u maarata xoogoo daciifsan sidii la rabay ma ahan laakiin ge- xoogoo ariga qurxoon maasha allahu lacag ku qanciso maarata neefka ariga ah boqol doolar boqol iyo labaatan doolar boqol iyo soddon idaha sida idaha laba boqol boqol iyo siddeetan maasha allah waa qiimo fiican wey ariga waa lagu iibiyaa gelin waa lagu iibiyaa dameerana waa lagu iibiyaa loodu way ku yar tahay halkan way ku yar tahay lama keena waa wax yar neef iyo wax saas camal waa la arkaa laakiin lama keeno halkan duurka baadiyaha lagu kala gataa looda sababta waxaa waaye ganacsatadii inta ma timaado oo loodu duurka unbaa iyo meelaha sidii afmudow iyo duurarkan kale si meelaha kale iyo wax unbay ku kala gataan